waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba waa talaado bisha luuli ay tahay lix iyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn donald trump oo u doortay j d vans inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbigiisa shan iyo toban gawaarida gaashaaman oo cusub oo lagu samayn doono magaalada bendigo kadib qandaraas gaaraya afartan iyo shan milyan oo doolar donald trump ayaa xisbigiisa jamhuurigu si rasmiya waxa uu ugu magacaabay inuu noqdo musharaxooda doorashada madaxweyne ee maraykanka ee soo socota madaxweynihii hore ayaa helay dhammaan laba kun saddex boqol iyo siddeetan iyo toddoba cod oo codadka ka dhiibtay shirweynaha xisbiga jamhuuriga uga socda magaalada milwaki ee dalkaasi wax yar ka hor magacaabidaasna maer trump ayaa ku dhawaaqay in j d vans oo ah senator laga soo doorto gobolka ohio inuu noqdo ninka madaxweyne ku-xigeenka ugu tartamaya doorashada maraykanka maer vans ayaa mar waxa uu ahaan jiray nin xad u dhaliilsan oo uga soo horjeeda maer trump isagoo fariimo gaar oo uu dadka qaar u diray la barbardhigay madaxweynihii hore donald trump adolf hitler oo naadsiyiintii jarmalka madaxka ahaa wararkan ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii maer trump uu ka badbaaday iskuday lagu doonayey in lagu khaarijiyo isaga oo kulan ku lahaa gobolka pennsylvania weli waxaa socdaa waxyaalihii ka dhashay kadib markii urur shaqaaleedka ugu weyn dalkan australia ee arrimaha dhismaha qaabilsan loo soo jeediyey eedo balbalaaran taasoo ay ka mid ahayd in faracyo ka mid a ay galeen kooxaha dembiilayaasha abaabulan faraca urur shaqaaleedka c f m e u ayaa hadda gebigiisaba la kala diray oo waxaa gacan loo geliyey shirkadaha maamula markii shirkaduhu ay kacaan ama musallafaan inta baaritaanka lagu wado urur shaqaaleedkan urur shaqaaleedkan oo ah mid awood aada u badan leh ayaa wajahayay eedo balbalaaran oo ay ka mid yihiin inuu waxyaalo musuq maasuqa ka sameeyey gobolka new south wales shan iyo toban gawaarida gaashaaman ee bush masterka loo yaqaano ayaa lagu samayn doonaa baa layidhi magaalada bendigo ee gobolkan victoria shirkadda samaysa hubka ee talis la yidhaahdo ayaa la siiyey qandaraas gaaraya afartan iyo shan milyan oo doolar oo uu ku dhiso gawaaridaasi gaashaaman gawaaridan gaashaaman ayaa taageeri doona ayaa la yidhi ciidanka gantaalaha ee dalkan australia gawaaridan gaashaaman ee bush masterka la yidhaahdo ayaa waxaa aada u isticmaala ukrain oo iskaga difaacda dalka ruushka iyadoo australia ay kiyef u dirtay boqol iyo labaatan ka mida gawaaridaasi wixii ka dambeeyey markii dagaalka ruushka iyo ukrain uu bilowday labadii kun iyo labaiyo labaatankii madaxweynaha ukrain volodimir zeleniskina waxa uu ugu baaqay ruushka inuu ka qayb galo shir madaxeedka nabadda ee caalamiga ee sanadkan la qaban doono shirkan kii ka horreeyey ayaa bishii lasoo dhaafay waxaa lagu qabtay dalka switzerlan waxaana ka qayb galay wakiilo ka kala socda sagaashan iyo laba dal laakiin ruushka ayaan lagu casuumin waxaana ruushku uu ku tilmaamay inay tahay wax aan jirinba madaxweynaha ukrain ayaa hadda rajaynaya in qorshe nabadeed la gaaro ka hor bisha nofembar midooda yurub ayaa ku dhawaaqay cunuqabataymo looga soo horjeedo shan shaqsi oo u dhashay dalka israa'iil iyo saddex hay-adood oo dalkaasi laga leeyahay iyadoo lagu tilmaamay dadkan iyo shirkadahanu inay mas-uul ka ahaayeen xadgudub ballaaran oo looga soo horjeedo xuquuqda bini-aadanka taasoo ka dhanabaaliya shacabka falastiiniyiinta ee ku sugan west bank iyo bariga magaalada jeruusaleem liiska dadkan cunaqabataynta lagu soo rogay ayaa waxaa ka mida saf nine oo ah koox ama shirkad midooda yurub ay ku sheegtay inay si joogtaa u hor istaagi jirtay gawaarida gargaarka wada ee cuntada siinaya dadka falastiiniyiinta sidoo kale waxaa ku jira liiska baruush marsel oo midooda yurub ay ku sheegeen inuu si toosa ugu dhawaaqaya in la baabi'iyo gebi ahaanbaa la tirtiro shacabka falastiiniyiinta saadaasha hawada berito oo khamiisa magaalada melbourne waa roobab iyo afar iyo toban sydney waa roobab sidoo kale iyo sagaal iyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarafiyey lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali